Carruurtan oo isugu jirta agoon iyo danyar, isla markaana ku nool kaamka harqabooda ee ku yaala duleedka waqooyiga Beledweyne, ayaa xilligan wajahaya duruufo dhanka waxbarashada ah. Carruurtan ayaa gaartay da'da waxbarashada kuwaas oo aan awoodin inay tagaan goobaha wax lagu barto sida dugsiyada Qur'aanka Kariimka iyo iskuulada ee ku yaala magaalada Beledweyne maadaama Harqaboobe labaatan kiiloomitir uu ka fog yahay magaalada Beledweyne. Gudoomiyaha kaamka Harqaboobe Cabdi Mahad ayaa raadiyo Beerlula uga waramay dhibaatada waxbarasho la-aaneed ee ka jirta kaamka Harqaboobe.
anigoo ka hadlayo kaamka harqaboobe ee dhibaatooyinka ka jiro kuwaas oo ayaga la mid ah sida waxbarasho la-aan caruurta oon waxbarasho noo haysanin Ee, sidaa daraaddeed waxaan ka codsanaynaa kaam harqaboobe inaa naloo keeno ee, iskuulaad naloogu dhiso waayahay hay-adaha samafalka ah ee ku dhagaysanaya iyo bulshada kale ee ku nool magaalada Beledweyne maxaa uga baaqaysaa oo ku aadan in idiin soo gaarsiiyaan Ee, hay-adaha samafalka iyo bulshada ku nool magaalada beledweyne ee, waxaan ugu baaqaynaa inay na soo gaarsiiyaan hadduu ilaahay ka raali noqdo ee, goobo waxbarasho ee, dheeraad dhe- dheeri ah insha allah qaar ka mid ah qoysaska danyartii agoonta isugu jira islamarkaana ku nool kaamka harqaboobe ayaa bulshada Beledweyne hay-adaha samafalayaasha ka codsaday in loo dhiso goobo waxbarasho waa run harqaboobe ayaan degannahay waxaan u baahannahay ee, maxaan kuu sheega raadiow baarlo waxaan u baahannahay kaamka waa naga dayacan yahay iskool waa u baahannahay iskool ma haysano kaamka aad oo aad aas u liidan yahay harqaboobe waaye wax allaala waxaad heli kartiin inaad noo keentin raadiow beerlolo ayaan idinka codsanaynaa wax badan kaamka harqabo baahiyaha uu qabo waxaa ka mid eh baahiyaha gaarka eh sida ee, waxbarashada waxbarasho la-aanaa jirto anigoo mataqaanaa joogo kaamka harqaboobe intaasaan ku codsanaynaa inay mataqaanaa bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa macaan maxamuud khayre oo joogta kaamka harqaboobe waxaan boqolkiiba sagaashan beerluulo waa mahadsan tahay say noo- aan- ay noola soo jaanqaadeen haddana waxaan codsanaynaa kaamkayna waa kaam iska dayacan een, ma aragtaahay iskuul la-aan ilmihii xoogaa dayacoodaa naga badan ilma oo lasoo hantin kara ma laha cunugna markuu toban jir gaaro wuxuu roon yahay inuu dugsi qur-aanka kow ku bilaabo toban sano ilaa labaiyo toban sano ilaa afar iyo toban sano intaasna dugsiga qur-aanka uu ku dhammeeyo ilaa shan iyo toban sano markaas uu xafisan karaa cunug laba sano haddii dugsi ku geyso shan sano ku gaaro eberay noqonayiin niyadooda si kale u daadaysaa cunuga toban jir inuu ku bilaabaa roonga dugsi qur-aanka ilaa iyo afar iyo toban sano ilaa shan iyo toban sano cunuga uu ku gaaro midkaas maskaxdiisa xoogaa fuulay noqoni dugsi la-aanna waa na haysaa goobaha waxbarashada ayaa ah adeegyada aas-aasiga ee loo baahan yahay inuu helo caruur weliba ee ku nool dalkeena Soomaaliya si ay uga baxaan jahliga iyo dib u dhaca islamarkaana wax ay ula qeybsadaan caruurta caalamka